tababarkan yaala sii qandaraasleyda ee xirfado iyona maamulka dhismiyaalka jidate waxda adeega guud iyona qabanqaabadi wasaarada howle guud reedandhisawka iyo naymenate ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waliba muddadiisu dareeri laka baradaaya ee habka maamulka qandaraasyada iyonay maareynta mashaariicda dhismiyaalka jidate cabdulaahi sheeg xuseen agaasimaaga guud ee wasaarada howle guud iyonay reedandhisawka minate dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sheegay in muhiimata in si saxe lanku faa-iidaysada walaagay la baraday iyo ana lanagaw aqoonto shirkadooyinka iyo matalayan ku qaybgalyaalka runtii farxad weyn amay buu ahaya nin etgeeka ini oo intaan ninka gabagabaabo seminaar oo maalmahan nin socday eedna may la iraayo semina dhal anhaay seminaarkaas oo laka baradaay qandaraasleyda maybuu ahaa sidii markaas jidadka iyo dhismooyinka iyo suubiyaayaan qandaraaskaas mayl sidii yo maamulu lahaayeen marka may rajeeyay inii interactionkii badanaayay la suubiyey walaay badanaayay macluumaad oo la siinka akhri inii walbadan ku faa'ideyn waana maybuu ahaa ka tadbiiqii doontaan shirkadihiin iyo mayl sidiiba tababar markii la qaadado maylin baahanya ini mayb waa tababarkaasayt weeldhada saameyn oo iijaabi ah ama positive ins weeldhada taas oo hadhowti walku bedelaas mayla iraaye qofkii oo markaas seminaarkaas qaadaday heg aqooneed iyo heg mayla iraayus howlgalku isusuubiya marka mar lamaad imar saddexaad eedaan mahadsantiin seminaarkiina meelanin kirinye thank you very much waliba magaalada baydhabo iyonay guud ahaan degmooyinka koonfur galbeed ee soomaaliya ku dareeray dhismayaalka goobo danta guud sida jidate